waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oon caawa idinku hayo muqdisho waa muqdiyooday mudanay madaxweyne maata waa dhammaatay moolaan ku jirnaaye mowlaaloo noo maciine malkaan waa bura markii anfiyoobaane wixii fali doontiinaani fira waa binti makoko oo hoggaamisa koox cayaaraha hiddaha iyo dhaqanka ku soo bandhiga xafladaha ka dhaca magaalada muqdisho waxaan kaloo idinku hayaa barnaamijka cawayska ee caawa dagaal dhex maray daanyeer iyo nin iyo cawaaqibkii ka dhashay dagaalkooda waxaad sidoo kale barnaamijka cawayskaad caawa ku maqlaysaan qayb labaad oo ka mid ah waraysiga fannaanka cabdinuur daljiro aad qayb tii ugu horraysay toddobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijkan cawayska washington waa caawa iyo cawayska aan ku bilaabay magaalada muqdisho oo hadda ka soo kabanaysa dagaaladii iyo busaaraddii in muddo ahba ku habsanayd ayaa waxyaabaha ku soo kordhay waxaa ka mid ah in uu dib mar kale u soo noolaado fikradihii dhinaca fanka gaar ahaan kooxaha abaabulan ee dhinaca hiddaha iyo dhaqanka waryaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaa magaalada muqdisho waxa uu kula kulmay binti makoko oo hogaamisa mid ka mid ah kooxahaasi hiddaha iyo dhaqanka
binti xaaji daahir binti makoka waxay caan ku tahay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka soomaaliya isbeddelka muqdisho ka jira oo dadka ay ku dhiiradeen inay xaflado samaystaan ayaa makoko waxay hogaamisaa koox xafladaha iyo munaasabadaha kusoo bandhiga ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka muqdisho waa muqdiyooday mudanay madaxweyne maata waa dhammaatay moolaan ku jirnaaye mowlaaloo noo maciine malkaan waa bura markii anfiyoobaane wixii fali doontiinaani fira waxaan ka wadaa macnaha markaan dhahaayo nabad waa la helaa hadda nabadiya nabadiyaa waa la helaa maxaad fali doontiin markaan aniga nabadda helno wadaa muqdisho waa mugdiyooda waa runtay moolaan ku jirnaa anag mowlacloo noo miciin waa ilaahayaan baryaayay nabadaa naasla nuugi leh binti makoko bandhig faneedka mararka qaar ay soo bandhigto wuxuu ka yaabiyaa dadweynaha daawanaya laba geed oo aad u ololaya ayay gacmaheeda ku soo qaadaa kadib oogada jirkeeda ayay ku salaaxaysaa mana ku gubanayso makoko waxay ii sheegtay dabka ay isku rugayso inuu qayb ka yahay ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka dabna waa sameeyaa cayaaraha hiddaha iyo dhaqankay ka mid tahay kaweeweyda bullada dhaantada wajiirey tog dheer hiyey waalow surow humowheley kooxdii akadeemiya oo soo tababaray ayaan nahay ilaah haddou ku roon yahay xadraawi agaasimahayna xadraawi na soo tababaray aan nahay ku dhowaad konton sano ayay binti xaaji daahir binti makoka ku guda jirtaa hawsha fanka haatanna waa da' laakiin waxay ku faraxsan tahay inay fanka sii wado waxaan ka mid ahaa kooxda iftin hadda waxaan ahay kooxda asluubta ayaan ka mid ahay waxaan bilaaway shaqada kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii hadda waxaa la naqday macnaha haweenkii aa la naqday saas inkastoo ay tahay waana la shaqaysto haya binti makoka marka ay xafladaha iyo munaasabadaha ka qayb galayso waxay xirataa ama labisataa dharka hiddaha iyo dhaqanka waxayna aada u jeceshahay heestan leelow leelow yaa leela leela yaa leela yaa leela leelow leelow yaa leela leela yaa leela yaa leela meel libaax soo galay looma joogayse yaa ku heesaystaan awees khamiis babuut yaa ku heesay waa la kala leexay aalini yaano
Lama maalin loo
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystow weli dagaalma idin dhex maray adiga iyo nooc ka mid a xayawaanka haddii ay jawaabtaadu haa noqoto maxaad is leedahay waa laydinkugu garqaadi lahaa adiga iyo xayawaanka aad dirarteen dagaal dhex maray daanyeer iyo nin iyo wixii gartoodu ay ku dambaysay waxaa inoo haya maxamuud ibraahim cali caashay nin ayaa maalin waxa uu iska dhaadhiciyey in bal goob xayawaan lagu xanaaneeyo oo daanyeero iyo xayawaano kale ku noolayn inuu gudaha u galo oo daanyeerkii uu ka soo xado meesha ninkii ooda ayuu ka booday een, markuu gudaha galay daanyeerkii inuu soo qaado isku dayey dee daanyeerkii wuu dagaalamo oo ninkii wuu qaniinay micnaha ninkiiba wuxuu rabay inuu meeshan xayawaanaadka lagu xanaaneeyo inuu daanyeer ka soo xado ujeeddaduu meesha u galay waxay ahayd inuu daanyeerkaas soo xado uu soo qaato marka daanyeerkii wuu dagaalamay ninkii waa la qaniinay dee ninkii asagana wuu dagaalamay meesha dagaal ayaa maray daanyeerkii waxaa ku dhacay dhaawac aad halis u ah oo wuu- wuu la xanuunsaday Een, ugu dambeyn ninkii wuu baxsaday daanyeerkii ma aanan qaadan daanyeerkii maalmo kadib wuxuu u dhintay dhaawacii Een, meeshana waxaa ku noolaa laba daanyeer oo isku eg oo ah nooca afrika laga keeno waxaa dhacday in dadkii ay aad ula walwaleen sheekadan daanyeerka dhintay iyo midkii kaloo laga tagay oo noqday cidlo noqday marka dadki waxay dhaheen war qaaraan lacag ha loo aruuriyo lacag ayaa la aruuriyey oo laba boqol iyo konton kun oo doolar ah dadkiina waxay sameeyeen daanyeero kale ay usoo iibiyeen si ay u weheliyaan daanyeerkan laga dilay saaxiibkii halkaas igu celi maxaa tiri laba boqol iyo konton kun oo doolar bay ururiyeen laba boqol iyo konton kun oo doolar ayaa waxaa aruuriyey dad sheekada ka arkay f- telefishinada iyo warbaahinada ka daawaday oo dhahay micnaha xanuun dareemay waayo daanyeerkii wuu cidloobay saaxiibkii ayaa laga dilay oo nin tuug ahoo meesha soo galay ayaa ka dilay marka qaaraankii laba boqol iyo konton kun oo doolar ayuu gaaray marka qaaraankaas ma waxaa loo aruuriyey in midkan cidlada noqday wehel loogu sameeyo in midkan cidlada noqday wehel loogu sameeyo ooda iyo dayrka uu ay ku jireenna lagu adkeeyo si tuug dambe uunan u soo galin meesha uu xadin waa garta marka sheekada waxay xiise sii yeelanaysaa markii ninkii la la raadiyey la dabagalay waayo dadkii maamulayay goobta xayawaanka lagu xanaaneeyo ayaa aad uga xumaaday arrintan maxkamad ayaa laisla gaaray ninkii waa la soo qabtay waxaa lagu xukumay toddoba sano oo xarig ah ma toddoba sano xariga toddoba sano oo xarig ayaa lagu xukumay hal daanyeer uu dilay talow qodobkee loo cuskaday dee qodobka xayawaanada la dilayaa umaleynaya macnaha waa garta difaaca iyo iyo ilaaleynta xayawaanka xayawaanka marka cashirkan aan sheekada ka baran karna maxay tahay oo noogu weyn annaga micnaha waa de- soomaaliya meeqaa xayawaan iska dhaafay dad dishay oo iska socoto oo hal sanana aan lagu xukumin meeshanna hal daanyeera toddoba sano qof loo xukumay micnaha marka imasaa la mudan lahaa baad leedahay alla horta bal adigaan ku weydiiya weli intuu eh, dabacadeeye usoo dhacay digaaggii xaafadda idiin joogay oo uu mid kala baxay ama soo dhexyaacay intaad maalin cad dabacadeye aragteen weli dhagax ma ku eryateen ilaa aad dishaan xaafaddii oo dhan ma eryateen waa ersanay dhagax waa ku tuurnay dooradii iyo digaagiiyo naga dhameeyey dee aniga laakiin waxaa ahaa de nin nin fulaya ahaa micnaa mar walba waxaan ka baqi jiray inuu igu soo laabto aniga naftiga hirig igeliyo micnaha Hay.
marka laakiin ujeeddada meeshan waxay tahay wax walbo aad disho waa inaad inqaabteeda martaa naf baan gooye meelahan marmaraya ma jirto macquul gal ma hataa daanyeer hadduu yahay hataa waa tahay aad baad mahadsantaa maxamed
cashoy intaadan kicin sheeko yar oo qosol badan oo maanta aad istuudiyaha nooga qoslaysiis bal aan ku raaciyo aan ka gaarsiiye dha ka gaarsi waaye sheekadan waxa waaye een, haweeney ku nool eh, gobolka washington ee magaalo madaxii seattle ay tahay ayaa waxaa dhacday in waxay ka shaqaynaysay maqaayadan macdonaldka la dhaho oo dee jikanka iyo dadka maraykanka dee daaqadaha in gaariga lala maro xabadaha jikanka laska sii qaadanayo ma'da weyn bay u taqaanaa soomaalida ma'da weyn bay ka shaqaynaysay islaantan waxaa dhacday in subaxdii markii shaqada isku diyaar diyaarinaysay in gaarigeedii ay diyaarsatay baarkinka ay dhigatay xaafadeeda banaankiisa furihii uu ku rognaa bal ay tiri bal shaqo isku diyaariyo saak shaqada aad malaha intay guriga kula laabanaysay ayaa gaayga oo meelaha xariifa oo meelaha socdo umbaa gaarigii soo galay waaba laga xaday gaarigii horuu furaha ugu sii rogta furuhu ku rogtay waa lala tagay qoftii markay soo baxday gaarigii ma lahan booliiskay wacday waxay tiri gaarigaygii waa la xaday walwalka ugu weyn wuxuu ahaa sidee maanta shaqada macdonaldka ah ku tagi doontaa de meeshaana shaqa hadda imaan weys wax kugu dhacaya waa ogtahay waa lagaa erinaya shaqada gaariyaa la iga xaday iyo waxaas layska yeeli maayo filinkaas ma cunta maayo meeshan marka qoftii iyadoo aad u walwalsan ayay maqaayadii macdonald ka tagtay maalintaas nasiib wanaag waxaa lagu qoray qaybta daaqadaha ee jikanka laga bixiyaa lagu qoray ee baabuurta iyadagoo socota daaqada uun looga soo dhiibayo iyagoo baabuurtooda ku jira loo adeegayo ha dadka drive truga daaqaday soo marayaan oo dharkay dhiibanaya laba xaba jikana rabaa daaqadiyaa laga siinaya jikanka gaarigaada adigoo ka deginaad kasii dhaqaaqaysaa meesha marka qoftii maalintii daaqaday ku qorneed ayadoo walwalsan jikankii iyo alaabihii bixinayo nasiib wanaag waxaa dhacday gaagii gaariga ka xaday ayaa daaqada isku soo leemayba inuu macnaha jikanka gato asagoo gaarigii wataa asagoo gaarigii wato markaasuu laba xaba jikana si u geliya camal oo waa garata jikanaa ku siinaya isugay dhaha daaqada lee xeratay meeshii jikan ka sugayay booliisaa u imaaday macnaha Oh, waa Ninka garad.
loo qabtay marka nasiibkeeda islaantan daaqaday ka shaqaynaysaa ninkii tuuga gaariga ka xaday uu jikan ka soo doontay macnaha waxay ku soo dhacday mataqaana maxamudow Ha.
mahmaha soomaalida dhexdeeda caanka oo qolob laakasi ay u tiraahdo laakiin anigu aan u aqaano dheg dheertaan u dhigtayba ma aha oo macnaheedu yahay nina hadda kor waxaa layidhi wuxuu dabin u dhigtay inuu soo dabto sagaaro sagaaro markaas waxaa kusoo dhacda deero markaasuu yidhi deero adiga kuuma dhigane adaa isaga soo adaa dhacay isaga soo aniga sagaaradaa u jeeday sagaaradaan rabe marka islaantan shaqay u joogtay meesha waa iska walwalsaneed waxay lahayd gaarigaada ilaa la tag waa u dhammaatay jikanka iska bixinaysay ninkan sugaya maad ahayn adaa iska yimid gaayi gaarigeeda ku xaragoonaya daaqada soo istaagay jikan iidhi macmal oo kaleeto kadib maxaa dhacay de booliiskaa loo yeeray ninkii xabsigaa lagu tuuray gaarigii haddii la fiiriyo gudihiisa dhar iyo alaabo fara badan oo meelo badan kasoo xadaabo ka buuxa marka oo is leeyahay malaha wax isku sii qabay hore ula sii gaar meelaha waxa keliya ka dhinnaa waaba jikanka afka la gelinaya bas jidkuuna sii qaban lahaa micnaha caloosh inuu buuxsaduu rabay waaw qaybtan u dambaysana waxaan dhegaystayaal isaga kiin dhex baxaya fanaanka cabdinuur aadan daljir iyo ibraahim xasan daandurey sheekadii ku dhex martay magaalada colombos ee gobolka ohaayo oo uu ibraahim daandurey dhowaan booqday ibraahim durdur maxaa ula baxdeen maxaa ula jeedeen durdur dee muusigaanan gurayn codaanan gurayn iyo murtihaanan dhammaanayn marka si loo eegana wuxuu noqonayaa gabayga ugu dheer soomaaliya ayaa durdur la yidhahdaa daandure kooxda durdur markaad noqoteen waxay noqotay in aad heesihii aad casriyeysaan oo qalab culus aad ku tuntaan bal iiga waran qalabkaad adeegsan jirtaan maxaa ka mid ahaa daljar daandure runtii een, waxaanu noqonnay koox runtii aad iyo aad shacabka dalka soomaaliya meel walba ay joogaan soo jeeta hanaanka aan muusiga u tumayno ma oran karo kooxdii durdur waxay ahayd koox lagu qaatay xagga codadka ay ugu wanaagsan yihiin laisma oran karo waxaanu ahayn baalal duulaya oo runtii xagga muusiga inaanu caalamka wax kala qaybsan karno inaanu isku dayno inaanu galno taasoo kooxda durdur awoodda faraha badan iyo kartida faraha badan iyo dadaalka faraha badan lagu gaaro waxay tahay waa muusiga qaabkaan u tumayn oo ah in hanaanka reer galbeedka aan hanaankiisa inaan raacno si aan heesihiina dhaqanka aanu lahayn oo dhan ay u noqdaan kuwo ka turjumaya in la qaadan karo caalamka marka muusiga inaan soo qaatan waxaa ka mid a laba gitaar oo koordoyn ayaanu tunnaa organ baanu tunnaa bayski beyski waanu tunnaa dramkii boongihii inta intaas inta muusiga caalamka laga tumo unbuu ka kooban yahay muusigaga
markaad fiiriso dad ayaa waxay isweydiiyaan ee, heesaha kooxda durdur istuudyaal waaweyn oo ay ku duubaanna ma haysan jirin marka heesihii la dhegistana waxay ahaayeen heeso sidii heesahan caadiga istuudiyaha waaweyn lagu duuba ah maxaa idiin saamixi jiray in heesihiin ay sidaa nadiif u noqdaan seese u duubi jirteen Een, su-aashaas horta daandure aad baad u mahadsan tahay dukor anoon wadamada geeska afrika jooga su-aal noocaas lii weydiiyey fanaaniin fara badan oon geeska afrika ku kulanay sida dhallinyaro ka socotay dalka eritrea etoobiya iyo suudaan iyo dalkan kenya iyo wadankeena soomaaliya tartan aan isugu nimid ayaana koox kenya ka tirsan oo mushrum baan layidha ayaan u dhibnay cajalada durdur markaasay nagu yidhahdeen stuudiyaad ku duubteen aan u baahnay cajaladna dadkii duba injineeradaas Marka- markaasaan iri injineer ah war mikrofoonada qalabkan meesha lomban speaker u dhigasay wayna suur- wayba naga rumaysan kari waayaan waxaa Ay.
suurtagal maaha Markaasa- stuudiya waad qarinaysaan bay ilaa hadda aaminsan yihiin ay waxaad tidhaahdeen intaan mikrofon u dhigna sbiikarada Ma suurto- aan waxaan leenahay dadka meesha nala joogana us wax yar ee cajaladii la duubaya ha aamus ayaan lahadan baan leenahay hata annagaas kontroolayn hata kuma jiro mid baa sigaar hadduu doono iska shidanaya fanaantan oo dhiyo jooji la odhanaya marka iyagana waxay ku leeyihin stuudiyaad ku duubteen injineerkan cajaladan duubay ayaan idinkaga baadhnay volim marka ilaa hadda lama aaminsana kooxda durdur ina dadka wadamada caalamka markaanu aanu soo galna hadda daandiro waxaan aragnay in lagu odhanaya cajaladan durdur maaha mid bannaan lagu duubay marnaba suurtagal ma ma qaataan marka annaga waxaan isticmaalnaa mixerka de kuley sidii stuudiyaad hadda idinku isticmaashaan oo kale ayaana qof walba daandurey haye adu mikrofonkaaga qabso ninkii beeska tumaya asigana mikrofonkaas qabso ninkii gitaarka tumayana kaa qabso ninkii bongaha tumayey kii lead vocalista codka sameynaya intaba waxaanu noqonnaa sidii qalab nin walba mikrofonkiisa iyadoo livalkana si wanaagsan loo dheelata sidii caalamka wax loo duubo oo kale ayaan ku taraagaraynay
malbay wado caraasara joogsadee dadwaynow socdaalka dhow saraar iyo burtashe salaama intug koroshadeega mansugsa naftaba naftaba naftaba wadkow sahlan camalbay wado caraasara joogsadee dadwaynow socdaalka dhow saraar iyo burtashe salaama intug koroshadeega mawsugsa naftaba naftaba naftaba wadkow sahlan
ilaah baa kuu sahliye codkaasi fanaanka cabdinuur aadan daljir ayaan dhegaystayaal ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa fanaanka waxa uu magaalada colombos ee gobolka ohaayo ugu warramay waryaheena ibraahim xasan daandurey oo magaaladaasi gaaray intaan mar kale kulmayno kalama harno
Yeah.